muddo yar oo kooban ayaan rabnaa inaan dadka siino muddo toban beriya ayaan rabnaa in lagula baxo loo soo diyaargaroobo dadka raba inay maaragta meydka la baxaanna muddadaas tobanka beriyahay haystaan dadka aan la bixi karin meydadka halkan ku jira annagaa bixinayna annagaana meel geynayna hadduu ilaahay yidhaahda aan ugu talagalna eheladooduna ay og tahay oo ay ogaa doonaan meeshaan geynayna hadduu ilaahay yidhahdo munaasabadda hadda ugu muhiimsan oo laga hadlaayana waxay ahayd dhulkan aan hadda taagannahay iyo maaragta wax ku saabsan dhulkan sidaad arkaydiin markii horena dhul wuxuu ahaa caama ah oo dawladdu ay laheyd markii dambena si aan loogu talagelin ama maaragtay xaaladihii dalka ka jiray ayaa meydad fara badan halkan lagu duugo dad badan oo dhintay oo kala duwanoo maaragtay soomaaliyada halkan ku jira waxaa soo baxda dhulkan inay dawladdu u baahan tahay oo baahi xoog leh ay jirto dabcan iskama anna fududaanoo isla markiiba laguma soo ordin wasaaradda oo awqaafta iyo diinta iyo gobolka banaadir iyo maaragtay wasaaradaha qaarkood waxay la xiriireen culummada soomaaliyeed ay la xiriireen waxay u bandhigeen in meeshaan dadka ku duugan haddii maaragtay la bixiyo dawladdu hadday u baahan taha dhulkan waxa ay diintu ka qabto maxaa yeele dee annaga mar kasta shacabka indhahooda iyo maaragtay dhagahooda intaba in aan ilaalinaan waajib naga saaran yahay haddaan dawladdii nahay culummaduna waa culummadii dee dadkan maaragtay waxa fiican iyo waxa xun intaba u sheegi lahayd marka culimmadaa dee dabcan taas ka hadashay diinta iyo waxa ay ka qabto meeshaan waxaa la rabaa hadda sidii la sheegay dawladda soomaaliyada u baahan dadka halkan ku jiraana xuquuqay leeyihiin oo horay u dhintay aniga waxaan rabaa marka gobolkii aan ka socdaa hadda afkii gobolka banaadir aan ku hadlayaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan dadka halkan ku duugan qofkii la baxi kara oo awooddiisa ay tahay oo inuu ehelkiisa meeshan ku duugan la baxo waa loo fududay doonaa hay-adaha ammaanka oo taliska booliiska ugu horreeya iyo gobolka banaadir la fududay doona la tartiibi doona inay la baxaan meeshii markaas ay ugu talagaleen ay ku duugtaan wixii kale oo maaragtay aan la bixi karin gobolka banaadira mas-uuliyaddaas qaadanaya meelo uu u diyaariyaa jirtay jirta oo uu maaragtay culummada laftirkooda ay wax ka soo arki doonaan meeshaasa insha allahu tacaala aan ku duugi doonnaa nidaamkii iyo qaabkii loo saari lahaana waa ka shaqaynaynaa hadduu ilaah yidhaa hawsheedii haddeeran ku jirnaa marka waxaan rabnaa sidaas dadweynuhu inay u ogaadaan xuquuqda uu leeyahay qofkan meydka ama dadkan halkan ku jira inaan siinaan diyaar u nahay waa dad ehelkeenniya waa dad soomaaliyeed nagama fududa inaan hadda maaragtay qashinka lagu daro sababta inta culummada loogu tegey